anigoo nabada iyo adikoo nabada inu mar labaad aan isku soo laabanno annaga waxaataan halkaan idiga tagnay madaxweynaha soomaaliya halkaan aan uka raacay muddada faraawiin xamar aan joognay oo safarka aan aan isku holqaadinaynay kadibna habeenkii afaraad waa baxnay afar saaco maalinimo waxaan ka baxnay magaalada muqdisho jabuuti aan kusii hakanay kadibna saddex saaco habeenimo waktiga heedaan u malayna waxaan tagnay magaala dalka turkiga magaaladiisa istanbul aan tagnay shilaa meeshaas soomaalida lagu haayay adduunkao dhan baan ka soo qayb galay wixii ka dhacay dabcan amaba useedinaad kala socotiin ama idaacooyinkaad ka dhegaysateen wax badan oo iguma seegana si guudna soomaali waa looga hadlay si gaargaarana waa looga hadlay meesha meelaha aada loogu nuxnuxsado oo carabka aada loogu tego waxaa ka mid ahayd hiiraan iyo shabeellaha dhexe hiiraan iyo shabeellaha dhexe gaaladii iyo muslimkii meesha yimid iyo adduunkii meesha yimid aaday carabka ugu togeen waxayna carabka ugu togeen waxay ahayd waxay leeyihiin aaway dadkoodii aaway dadkoodii soomaali waxay qabaan waa la qabaane maxaa hadda nidaamyada la sameeyey maxaa loo maxaa maxaa ka reebay weliba saasay u yidheen ninka oo meesha ka madaxa magaalada aan tagnay iyo dalka aan tagnay ka madaxa hadalkiisa waxaa kamid ahay de dadka siyaasiyiinta ah inay dana leeyihiin ay dana ka dhex fiirinayaan baa laga yaabaa dalke aawe odayaashiisii dhaqanka iyo dadkiisii maaragtay aqoon-yahanaha iyo dadkii bulshada ka wakiilay bulshadii rayna aawe inay leeyihin waxaa labagu canaanaan yihiin aan u malayna maxaa maamul gobolladu u soo waaysa waayo meesha maamul goboleedadii tegey si anaga aan laloo soo dhaweyn waa loo soo dhaweyn si aan laloo martiqaadinna waa loo martiqaaday si aan anaga laloo tixgelinna waa loo tixgeliyey waxyaabaha laga cabanayo o adduunku laga cabanayo o adduunku lala jeclaalahayna saasay ahay reeriilaan hadda waa is ognahay waxbama diidanin oo walxaan tabanay markaan hadda is ognahay waxma diidani waxbaan tabanay waxaan tabannana hadda waxaan idin sheegayaa waa soo saxday waa soo saartay dawladda soomaaliyeed iyo reer shabeellaha dhexe iyo reer hiiraan way iska arkeen wayna soo saxna waana soo saxay waxaan arki doonaa duubabka qaybahooda kala duwan waxaan arki doonaa odayaasha qaybahooda kala duwan waxaan arki doonaa ururada bulshada qaybahooda kala duwan cid kasta oo howl ku leh ama ku leh maaragtay aragti ku leh dhisitaanka labada goob oo reer hiiraanay anugu waan arki doonaa hadii allaydo wixii maaragtay laysoo xil saarana waa ka wada hadli doonaa waana dhamaysan doonaa meel qayr qabtaana wada dhigan doonaa hadii alla idmo waxbana lagama xumaan doonaan waxaan tabanaynana hadda waa isla ognahay waxaan tabanayna waa la soo buuxiyey qofka tacawa ku seexato haddii alla idmo meesha dadka laga soo ga xoolaha ibiddaa laga galaa xeradooda guryahaana ibiddaa laga galaa diriishadaa lagama soo galo dhaqanka waxaan ka soo geli doonaa ugaasyada ugaasyada horta soo arki doonaa ugaas ugaasaan usoo arki doonaa ayagoo isla jiraan soo arki doonaa kadibna odayaasha beelbeelna waa arki doonaa ayagoo isla jiraan waa arki doonaa haddii aala idmo urada bulshada qaybooyinka doona waan arki doonaa aadaad umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat